أمتي ما ددهاها أمتي ما ددهاها أمتي ما ددهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qeybta sagaal iyo tobnaad ee barnaamijka shirqoolka gaalada oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
رغم هادته لسنا يا لقوم يائسينا سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحين رغم هادته لسنا
waxaan kusoo jirnay wadiiqooyinka uu cadowgu u adeegsado fasaadiinta akhlaaqda iyo dhaqanka bulshada innaga oo soo tilmaannay dhowr qaab oo kala gedisan haddana waxaannu sii dhammaystiri doonnaa qaybaha kale ee inooga haray mowduuca wadiiqadda tobnaad ee uu cadowgu adeegsado waa maandooriyaha maadaama qofka muslimka ah ee akhlaaqda wanaagsan kuna dhaqmaya diinta aysan suuragal ka ahayn inuu maxbuus u noqdo caado dhaqameed munxarif ah oo caqliga dayacaysa jirka baabi'inaysa islamarkaana caragelinaysa rabbigiisa ayay gaaladu ku talagaleen inay ka dhigaan qayb muhiim ah oo ka mid ah dagaalkooda ka dhanka ah islaamka muslimiintii ugu horraysay markii ay heleen dhaqanka ah adeecidda allah iyo rasuulkiisa waxay awood u yeesheen inay khilaafaan waxyaabaha ay naftoodu doonayso iyaga oo qaadanaya go-aan adag oo ay meesha uga saarayaan dhaqankoodii xumaa ee khamriye cabka ahaa markii uu allah subxaanahu wa tacaala soo dejiyey xukunkiisa lagu xaaraantinimeeyey khamriga waxay muslimiintu u degdegeen inay meesha ka saaraan dhaqankaas xilli weliba ay iibinta khamriga ka samaynayeen lacago aad u badan haddana sidaasoo ay tahay uma aanay arkin amarka allah mid dhibaato ku ah dhaqaalahooda amiirkii mu'miniinta cumar ibnualkhadaab radiallaahu canhu oo ka hadlaya xaaraantinimada khamriga ayaa waxa uu yidhi allahayow waan dhammaynay muslimiintuna waa ay ka dhammaadeen xaggeeda waxayna addeeceen amarka rabbigooda haddaba cadowga islaamka ayaa daraasaadkooda iyo khibradahooda ku daray dhibka caqliyeed iyo kan jireed ee ku jira waxyaabaha lagu sarqaamo iyo mukhadiraadka iyagoo markaa bilaabay inay dhallinyarada muslimiinta ku dhex faafiyaan maandooriyaha qaybihiisa si toos ah iyo si taban intaba waxyaabihii ay sameeyeen waxaa ka mid ah dhiiragelinta iyo xayeysiinta cabista khamriga iyo in si weyn loogu dhex faafiyo dhulalka ay qabsadeen ee muslimiinta iyaga oo weliba faafinta khamriga mararka qaar u soo maraya haweenka gaalada ah ee jirkooda ka ganacsada dhulalkii muslimiinta ee uu gumaystuhu qabsaday ayaa waxay martigeliyeen mukhadiraad badan si bulshada looga leexiyo diintooda loona baabi'iyo cuquushooda waxaana jira waddamo badan oo sidaasi lagu burburiyey gaaladu waxay ogaadeen inay faa'iidada ugu badan ugu jirto in la beegsado barbaarta iskuullada tusaale ahaan waxaa loo sahlayaa maandooriyaha markaasoo ay ka saaqidayaan waxbarashada dhanka kalena ay bulshada ku dhex faafinayaan dhaqan xumada iyo fasaadka taariikhda ma jiro waddan ay gaaladu qabsadeen ilaa waxaa la geeyey maandooriyaal halis ah laba arrimood ayaana ka dambeeya kuwaas oo kale ah ganacsi iyo faa'iido doon iyo in bulshada la beddelo marka hore ee dadka la barayo maandooriyaha waxaa lagu siinayaa bilaash ama lacag la-aan balse markii la ogaado inay qabatimeen ayaa waxaa la kordhinayaa qiimaha lacagta lagu iibsado soomaaliya oo ay joogaan ciidamo badan oo gumaystayaal iyo calooshood u shaqaystayaal isugu jira ayaa waxaa lagu soo farraqay maandooriyaasha noocyadooda kala duwan maamulka keliya ee ilaa iyo hadda mowqif cad ka istaagay tallaabana ka qaaday waa xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba a-sheykh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa ka waramaya heerka dhibaatada maandooriyaha iyo xaaraantinimadiisa diinta islaamku si cad ayay u xaaraantinimaysa khamriga iyo mukhaadaraadka oo ah ashyaa siyaabo kala duwan loo isticmaalo oo dhammaantood ku soo ururaya inay beddelaan maanka amase dooriyaan caqliga iyo garashada qofka qaala allahu tacaala يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون سيدو كلا الله وحور سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونشروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آيات كان أن أخرني وحا كعد حارانتي نمدا مان دوريا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحويري كل مسكر خمر وكل مسكر حرام مان دوريا كستا وخمري wax kastoo maandooriyaahna waa xaaraan muxaadaraadka soomaaliya wuxuu ku hayaa dhibaato weyn oo gaartay meeshii ugu darnayd waddanka waxaa la soo geliyaa noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka waxaa keena diyaaradaha gaalada waxaa jira shirkado ka ganacsada oo fadhigoodu yahay xalane iyo kuwo kale oo ay leeyihiin madaxda kooxda riddada oo keena mukhaadaraadka uu qaadku ka mid yahay ujeeddada mukhaadaraadkan loogu soo farraqayo waddanka ma ahan dhaqaaladoon oo keliya balse hadafka ugu weyn ayaa ah in ummaddan la dhala rogo dagaalka noocan ah oo ay ku soo tijaabiyeen waddamo badan oo muslim iyo gaalaba leh ayaa ka halis badan kan milatariga maxaa yeelay ummad sideedaba waa akhlaaq hadday akhlaaqda ka tagtana ummaddaasi tagtay oo way ku daysay waatou ninkii shaacirkaa lahaa innama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fa in hum dahabat akhlaaquhum dahabu mukhaadaraadku wuxuu sababay inay soo bataan toogada iyo burcadda faaxishadii iyo sinadii ayaa cirka isku shareertay heer ay gaareen in lala soo bannaanbaxo waxaa tegay xishoodkii furiinkii iyo burburkii qoyska ayaa batay waxaa laga dhaxlay arday badan inay ka saaqidaan waxbarashadii kuna caasiyaan waalidkoodii waxaa kordhay dadka dhimirkala waxaana siyaaday jariimooyinka ay ka mid yihiin dilka kufsiga iyo dayacaadda cibaadaadka alle haddaba waxaan bogaadinaynaa geesiyada mujaahidiinta ah ee muqdisho ka wada howlgalka ka dhanka ah fasaadka lagu hayo ummadda mujaahidiinta waxaa ka go'an insha allah in ummadda laga badbaadiyo halista mukhaadaraadka sidoo kale waxaan bulshada ugu mahad celinaynaa siday ula shaqaynayaan mujaahidiinta uguna soo gudbinayaan xarumaha dhaqanxumada iyo dadka hormuudka fasaadka ah dhakhaatiirtu waxay dhankooda ka digayaan halista caafimaad ee uu leeyahay maandooriyaha kani waa dhaktar xanafi cabdisheekh aadan oo bartay daawada iyo keemikada daroogiska ama daroogada saameyn xoog li maanta ku leedahay qoysaska bulshada dhexdeeda maanta waxaad dareemaysaa haddii odaga baashaa isticmaala daraagiska ama jaad cuno ama tubaako cuno ama taabuug cuno ama taraamidool isticmaalo qasab waa caruurtii ama reerkii way baranayaan qasab waay maxaa environmentigii bulshada keena canuga wuxuu arkaya aabiis wuxuu samayna wanaag u maleyna aabamuu siyaar cabo wiilka hadduu siyaar cabo wuxuu arkaya wanaag u arkaya maskaxiyan maxaa la aabay wax maanma samayn u aaminsan yahay odaga hadduu daroogo cuno ee jaad cuno islaanta wax wanaagsan u arkaysaa ayadaa ugooglayso ayadaa u diyaarinayso way sii taataabanaysaa waxayna ka sii qaadanaysaa kan ka warram fiican yahay kan ana kuu arkay way u dhiibaysaa jooyay qoyska iyo bulshada marka daraagiska aad bay u baabi'iyaan maaragta xishoodkana qofku waa ka tegayaa qofka markuu daraagiska bato waxaa arkaysaa nin jaad cunay oo xaaskiisa halkan fadhiyo nin kalena uu la fadhiyo mid saddexaadna oo naagtiisi la fadhiyo oo mid kaleetan qolkii la wada joogo xishoodkii iyo muru'adii iyo qajilidii iyo cabsidii allay waxaasna waa ka bixaysaa qofka maxaa le daraagiskana kaga daran waxba kaga daranba jawi kaleetuu gelayaa marka daroogis waxay ka mid tahay xagga qoysaska marka la yidhaahdo waxa aad u burburiyo maanta waxaan dareemaynaa anaga haddaan hoos u soo noqono soomaali ahaan gaar ahaan meelaha dowladda riddada ka taliso mujtamacii waa dhammaaday waa baaba'ay mujtamacii eber wey mujtamacii kulli ciyaalkii iskuul ka dhiganayey ilaa maa raxima rabbuka kuwii jaamacadaha dhiganayay gebdhihii asturnaa meel walba daraagyada la qaybinaa la qaadanaya meelaha ugu dara maanta daraaga lagu qaato waxa weeye dadka ladan ee dhaqaalaha haystaana ugu daran waxaan daraagiska faafiyo ilmaha dadka ladan ayaana ugu daran maxaa yeele ayada waxay ayaga waxay haystaan imkaaniyaad ay ku heli karaan heli karaan baabuur wata aabiis baa sii xoogaa lacag buu hayaa aabiis baa dukaan leh aabiis baa hoteel leh aabihiis ma wasiir ah w- si fudud uu ku heli karaa asiga qofka markuu daroogada rabo cirbadda rabo ma ka fikiraya cirbaddan yaa isticmaalay yaa lagu duray waxaas ma joogaan waxaa laga yaabaa shantan ama afartan isla joogto marba halka cirbad inay isku dhudhuftaan laga yaabaa maxaa ka gaarsiin buu le qofka jirkiisa shaqsiyan aniga waxaan arkay maalin anoo ceelasha biyaha jooga baa anin farmasho noogu soo galay wiil dhallinyara ordaya marka wuu yaqaana qolada farmasho adeer taraamdolsi taraamdolsi taraamdolsi cirbad markii waa la soo gaaran waa soo siiyeen markiiba waa isku muday dhag dhag dhag dhag dhag waxaan ka tiriyey siddeed iyo labaatan cirbadood hal mar isku dhuftay siddeed iyo labaatan cirbadood oo hal mar jirkiisa ku dhuftay marka qofka ma joogo waxaa laga yaabaa qof xanuunsanaa oo ayaga ka mid ah oo h i v qaba maalan ama waraabuu qabay ama habititis qabay ama wax kale qabay in cirbadii isla markii laasla isticmaalo oo cudurkii markii isku gudba ayaa dhici karta marka cirbadahu waa sistamka ugu daran marka laga hadlay daraagiska waa meesha ugu khatarsan weeye halis badanna marka way keentaa inta badan waxyaabaha cudurrada faafiyane cirbadaha ayay ka mid tahay gaaladu waxay sidoo kale adeegsadaan wasiilooyinka ciyaarta iyo waqti lumiska akhlaaqda muslimiinta ee aasaasiga ah waxaa ka mid a in laga dhowrsado ciyaarta iyo waxyaabaha aan faa'iidada lahayn ciyaarta iyo madadaalada islaamka dhexdiisa waa laba qayb sida ay culimmadu sheegayaan qaybta koowaad waa mid asal ahaan xaaraan u ah oo aan bannaanayn sida khamaarka iyo wixii la mid ahi qaybta labaad waa ay bannaan tahay marka loo eego asalkeeda laakiin waxaa jira shuruudo loo baahan yahay oo ay ka mid yihiin inaanay dayicin waajib amaba aanay cimriga qofka ku lumin waxyaabo aan faa'iido lahayn islaamku wuxuu banneeyey wakhtiyo cayiman oo la cayaari karo amase la daawan karayo haddaysan iyaguna shuruudahooda oofsan waxaana ka mid ah maalmaha ciidda si guud ciyaarta iyo madadaalada waxaa laga leeyahay in lagu xaqiijiyo laba hadaf oo keliya kuwaasoo kale ah raaxo adduun iyo in wakhtiga la isku moodsiiyo islaamka agtiisa wakhtigu wuxuu ka qaalisan yahay dhaymanta iyo luulka maxaa yeelay wakhtiga bani-aadamka ee noloshiisa waa ra'sumaalka uu haysto wuxuuna qayb ka yahay isaga joogitaankiisa oo haddii uu qofkani wakhtigiisu dhammaado isagana waa la weynayaa sidaasi darteed waxaa qofka caaqilka ah laga doonayaa inuu daaha ka rogo xaqiiqda ah in wakhtigiisa iyo awooddiisu yihiin waxa ugu qaalisan ee uu nolosha ku haysto rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi ka faa'iidayso shan arrimood ka hor inta aysan ku haleelin shan kale dhallinyaronimadaada ka faa'iidayso ka hor inta aadan gaboobin caafimaadkaaga ka hor inta aadan bukoon hodantinimadaada ka hor inta aadan ceyrtoobin firaaqadaada ka hor inta aadan mashquulin iyo noloshaada ka hor inta aadan dhiman gaaladu waxay muslimiinta ku qaadeen duulaanka waqtilumiska ah waxay u direen kooxo ka shaqeeya maalaayacniga masraxyada heesaha aflaamta fuxshiga ciyaaraha iyo waxyaabaha waaweyn ee muxaramaadka ah waxayna dhammaan arrimahaasi u geliyeen magaca cilmiga fanka sidoo kale waxaan duulaankan ka sharyarayn wadiiqadda sagaalaad oo ah mid ay ku beegsadaan horay iyo haddaba dhallinyarada wiilal iyo hablaba waxaana faahfaahin kooban ka bixinaya a-sheykh abuu muslim cadowga soo duulay wuxuu qorsheeyey howlo uu ku fasaadinayo jiilka soo karaya ee muslimiinta rag iyo dumar intaba waxay qabtaan siminaaro ay ugu mashquulinayaan waajibaadka marka horyaala waxay isku dayaan inay kusoo jiitaan dhaqaale waxay u sameeyaan oo ay wakhtiga uga lumiyaan ururo iyo n g o-yo ka shaqaynaya danahooda inay u sameeyaan qodobka koowaad xeeladaha guutooyinka gaalada sooduulayaasha ah waxaa ka mid ah inay magacyo kala duwan kusoo galaan waddamada muslimiinta sida magaca cilmiga fanka warshadaha ganacsiga dalxiiska nabad ilaalinta sida amisom atmis ciyaaraha iyo wixii la mid ah si ay howlahaas ugu dhex fushadaan shirqooladooda iyo ahdaaftooda u gaarka ah waxay adeegsadaan ololaha fasaadinta isdhexgalka ragga iyo dumarka sidaa awgeed ayay dhallinyaro badan ugu saamoobeen shirqoolka gaalada qodobka labaad waxay ku dadaalaan in ummadda muslimiinta wiilal iyo gabdhaba ay ku soo dhoweeyaan xeryaha ciidamadooda iyo xarumahooda kale iyagoo aan wax dareen ah ka qabin taas waxay suuro gelinaysaa ilaan waa niman xeradoodii loogu soo galaye fasaad iyo xumaan oo dhan inay ku sameeyaan iyagoo u adeegsanayay wax waliba oo lagu fasaadin karo loogana fogeyn karo diintooda saliibiyiinta hadda joogta soomaaliya waxay adeegsadaan asaaliibta iyo hababka aan soo sheegnay waxay xoryahooda qaar keenaan dawooyin iyagoo dadka ugu yeeraya inay si lacag la-aan ah ku dabiibayaan imise ayaan maqalnay haween iyo caruur ay ka dhaleen iyagoo uga faa'iidaysanaya daweyntaas taa waxay keentay xeradii haweenkii inay farxumeeyeen oo ay maxaan ku ihahdaa fasaadiyeen ay daroogeeyeen kadibna ay banaanka kusoo tuureen markaasaa sagaal haweena banaanka albaabka inta lagu soo tuuray albaabka xalane ayaa horteeda lagu soo tuuray meesha caafimaad inta usoo doonteen ayaa caafimaad iska dhaafay waa la daroogeeyey waa lasoo farxumeeyey markaasa banaanka lagu soo tuuray ilaa ay qaraabadoodii telefoona lagula hadlay warkaalaya qaata qaata la yidhi qabkaasay u dhacday oo ummaddii o dhan ay arkeen afhayeenkii ee jabuutiyaanka xaamud baa hadlaaya marka ummaddii buu qaldaya markaas wuxuu leeyahay waa arrinkaasi ma ah soomaalidu waxa weeyaan haweenkooda waxaa cudur waxay qabaan oo fooqburaale la yidhaahdo fooqburaalahaasoo ku dhacaya dee ciidankii amisoomna ma yaqaanin qur-aan kutufide iyagaa laga rabaa shacabkii dhinac kale warka u qalloociyey waxaa ka mid ah arrintaas aan ku daray aan kusoo xasuustay in gabdhihii soomaaliyeed qaar ka mid ah kuwa mooryaanta inta lasoo adeegsaday oo suuqa laga qabtay oo baabuur lagu tuuray ugandeska loo geeyey ay soo farxumeeyeen way dhacday soo ma jeedi fasaadka ay sameynaan ka mid tahay waxaa ka mid ah meelaha xerooyinka leedo in gabdhaha bajaajyo lagu qaado oo meelaha lag la farxumeeyo habeenkii o dhan lagu tunto maalinkiina iyagoo daroogaysa meelaha waagu ugu beriyo oo ciidamadu haddana ay sii farxumeeyaan hotella ay u furteen arrimahaasaa ka mid ah fasaadka ay sameeyaan waxaa la mid ah iskuullada hay-adaha christanka ah sida kan hargeysa ee abaarso oo ay leeyihiin dad qowmuluud ah oo dunida laga garanayo laga yaqaano bal maxaad ka filan kartaa caruur ay macallimiinta ay u noqdeen rag iyo dumar christan ah oo qaarkood qowmuluud ay yihiin wadiiqooyinka looga hortegi karayo cudurradan islamarkaana lagu daaweyn karo ayaa ah kuwo fara badan waxaana ka mid ah in tacliimta la siinayo ubadka muslimiinta laga dhigo mid xambaarsan fikir islaami ah lagana hor istaago waxbarashada baadariyeysan in la sameeyo mu'asasaad hagayaal ah oo xoogga saaraya sugidda fahamka islaamka ee bulshada laguna dadaalo in dhallinta wakhtiga ka lumaya looga faa'iideeyo wax khayr leh lana siiyo kaalimo ay naftu daalka kaga nasato sida jirdhiska iyo dalxiiska waafaqsan dawaabidda shareecada islaamka iyo wixii la mid ah ee wanaagsan si jiilka soo koraya looga fogeeyo fasaadka wadiiqada tobnaad waxay gaaladu xoogga saareen inay muslimiinta ku baadiyeeyaan ku raaxaysiga adduunyada iyada oo mooganayaal laga noqonayo aakhiro waxaana habkan wax inooga bidhaaminaya a-sheykh xasan yacquub wasiilada tobnaad waxay tilmaamaysaa adeegsiga hababka isticmaalka kuwa loo nimceeyey ee dadka ku boorinaya ku raaxaysiga noolosha iyo ladnaanta kolkii ay ummad ka mida ummadaha ay ku maashooto ku nimcaysiga noolosha iyo dhaldhalaalka adduunyada oo u jiidaya isla weyni waxaa dhab ahaantii ku habsada muuqaallada burburka akhlaaqeed waxayna bilowdaa inay hilmaanto allaah iyo maalinta qiyaamo iyadoo isku xidhaysa dhaldhalaalka adduunyada sidii inay ku waarayso marxaladaas kadib waxay ummaddaasi noqotaa mid ku dadaalaysa waxyaabaha cajaa'ibka ah ee ku macaansiga nolosha iyadoo raaxada ka raadinaysa dhan walba ilaa heer ay gaarto inay ka daasho wixii allaah subxaanahu wa tacaalaa banneeyey una wareegto inay xadka ka baxdo waxayna markaas xaaladdu la gaartaa in ay xalaashato wixii uu allah uu xarrimay kuna dhacdo waxyaabaha muhlikaadka ah waxay noqotaa mid quluubta ka qallafsan oo lumisa u turidda dadka kale naxariista ducafada iyo kuwa baahiyaha u saaxiibka ah waxaaba suuragalah in macaansigoodii iyo raaxadooda ay tusiso daawashada dulmiga iyo cadaabka dadka kale ay gacanta ku hayaan sidaba lagu arkay imbaraatoriyaadkii xadgudbay oo markaas sabab u ahayd burburkoodii waxay gaareen in khalqiga alle ay ku daawadaan waxshinnimo kasta sidaas darteed ayaa waxaa dhacday in kuwii adduunka loogu nimceeyey ay isku dayaan inay ka hortagaan rusushii alle u soo diray subxaanahu wa tacaala iyagoo ku wajahaya habab foolxun sidaasi darteed ayaa waxay sabab isugu noqdeen in allaah subxaanahu wa tacaala cadaabkiisii ku soo degdego allahna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaa fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha ilaa qaala mutrafuuha inaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun waqaaluu naxnu akharu amwaalan waawlaadan wamaa naxnu bimucadabiin qul ina rabbii yabsutu alrisqa liman yashaau wayaqduru walaakina akhara annaasi laa yaclamuun waqaala tacaala وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين cudurrada ay faafiyeen gaalada ee laga diiwaan geliyey in badan oo ka mid ah dhulalka muslimiinta waxaa qayb ka ah beenta oo beddeshay dabeecadda runta khiyaanadu waxay beddeshay ballan oofinta laaluushka ayaa isna meesha ka saaray cadaaladda cudurkan ayaa si gaara ugu faafay dhammaan xukuumadaha ka jira waddamada muslimiinta laga soo bilaabo dadka siyaasadda ka shaqeeya ilaa la soo gaaro suuqyada ganacsiga iyo xataa gudaha qoysaska muslimiinta aafadan ayaa gaartay heer ay gasho tarbiyada ubadka muslimiinta ee soo koraya waana midda keentay in ummaddu weyso kaydad waaweyn oo ka mid ah kuwa akhlaaqda wanaagsan khubaradu waxay yidhaahdeen burburinta shucuubta ayaa ah mid sahlan oo si deg deg ah natiijooyin looga gaaro balse dhismuhu waa mid aad u adag oo wakhti qaadanaya sidoo kale shuuciyadda ayaa dhankeeda dagaal ba-an la gashay muslimiinta shalay iyo maantaba sannadkii kun sagaal boqol labaatan iyo saddexdii miilaadiyada waxaa la qabtay shirkii shuuciyadda kaas oo bilow u ahaa dagaalka casriga ee ka dhanka ah diimaha waxay ku go'aamiyeen inay u istaagaan baabi'inta caqiidada islaamka natiijooyinka ka dhashay dhaqangalka go'aanadan waxaa ka mid ahaa in gudaha midowgii sofiyeeti laga diiday tacliimta islaamiga ah in la xiray labaatan iyo shan kun oo masjid loona bedelay xarumo ka shaqeeya dhaqamada liita ee shuuciyadda sidaas ayay isku soo tarayeen hadimooyinka shuuciyadda ee ka dhanka ah islaamka waxay ahaayeen kuwo u gogol xaarayay in sahyuuniyadda caalamka ay ku guulaysato riyadeeda ah inay dhammaan shucuubta adduunka hoosgeyso nidaamkeeda qarsoon ama keeda muuqda dalalka la soo geliyey caqiidada sumaysan ee shuuciyadda waxaa ka mid ah soomaaliya nidaamkii shuuciga ahaa ee dowladdii kacaanka ama afgembiga iyo kan dimuqraadiga ah ee ilaa iyo maanta ay shisheeyuhu xoogga ku wadaan waxay aafo weyn u geysteen ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxaana waxyeelooyinkaasi inoo bidhaaminaya a-sheykh mahad abuu cabdiraxmaan markii waddanka ay ka baxeen gumaystayaashii ingiriiska faransiiska iyo talyaaniga ummaddana loo sheegay inay xorriyad la siiyey oo dowladu u dhalatay waxaa durbadiiba dadka indheergaradka ah u soo baxday inay waxba kama jiraan tahay arrintaas maxaa yeelay waxay arkeen inuu dalka uu weli ka socdo xukunkii iyo nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee gaalada dhaqanka inuu kiisii yahay ciidankuna yihiin kuwii uu isagu soo tababaray ee mabaadi'diisa xambaarsanaa waatuu abwaankii soomaaliyeed lahaa karal kaama guurine halkanuu guud madow yahay nidaamkaasi wuxuu ummadda u horseeday baadiyayn fasaad iyo diintii oo laga fogaaday sharciga dadka lagu dhaqaya wuxuu ahaa xeerkii ciqaabta ee gumaystuhu ka tegey kaasoo ilaa maanta yaalla maxkamadaha maamulada riddada dhab ahaantii waxaa arrinkaa ka dhashay dhibaatooyin badan oo dhan kasta ah iyo faqri baahsan allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa markii uu dalka qabsaday xukunkii militariga ahaa ee afgembiga kii wuxuu soo rogay nidaam shuuci ah oo ummadda ku dhaqayay muddo koob iyo labaatan sana ah nidaamkaas wuxuu ka sii daray xaaladdii ummadda ku sugnayd wuxuu si bareer ah ula dagaalamay diinta waa tuu barqacad ina siyaad barre toogtay kow iyo tobankii culimo ee ka dhiidhiyey hadalkiisii gaalnimada ahaa ee uu ku sheegayey in raggiyo dumarku dhaxalka u siman yihiin nidaamkaas wuxuu ummadda ka fogeeyey diinteedii ilaa heer uu gaarsiiyey in loogu sacbiyo xumaanta uu samaynayo iskuullada waxaa lagu soo rogay in ragga iyo dumarku isku qaab u labistaan oo kuraas isla fadhiistaan waxaa adkaatay in la barto diinta kiniisadihii gaaladu waxay ka xorriyad bateen masaajidda waana midda keentay burburkii iyo aafadii waddanka ka dhacday soomaalida ilaa maanta waxaa lala daba socdaa nidaamyada gaalnimada ah iyadoo loo diidan yahay ku dhaqanka shariicada islaamka dagaalka maanta ka socda ee u dhexeeya saliibiyiinta iyo murtadiinta ay wataan oo dhinac ah iyo mujaahidiinta wuxuu ku salaysan yahay ku dhaqanka diinta islaamka marka waa inay soomaalidu xisaabtantaan waa inay ka fakartaa sidii sharciga gaalada uga xoroobi lahayd ku dhaqanka shareecadu ma ahan wax khiyaar ka furan yahay ee waa arrin waajib ku ah ummadda muslimka ah allah wuxuuna amrayaa inaan sharcigiisa raacno kan gaaladana iska tuurno qaala allahu tacaala waan ixkum baynahum bima anzala allahu walaa tattabic ahwaa'ahum wa qaala ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هدان ربنا إنان إباتة كبحنو وإنان كد ذالنا سيدي أن قانونك قال إسقد القاضي لهين وأن شريعة الرحمن كأودق لهين
جددوا الدين وسيروا في ركاب الخالدين وإذا نحن تخاذلنا وعشنا خملينا جددوا الدين وسيروا
dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gebagabeynaynaa qaybta sagaal iyo tobnaad ee barnaamijka shirqoolka gaalada tan iyo qaybta xigta waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمتي ما لدهاها أمتي ما لدهاها أمتي ما لدهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانأت كيف ذلت كيف هانأت كيف ذلت كيف هانأت وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي أمتي ما ندهاها فتردت في المهاوي